bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo ka wada hadlay xiriirka labada dal guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo xariga ka jaray dhismaha laamiga degmada daarusalaam faahfaahinoo ka soo baxaya dhakhtar lagu dilay kalkacyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa awsom oo gaaray deegaanka janaal warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan poland oo soo riday poland oo soo riday diyaarado uu ruushka leeyahay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
taasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan asigoo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa wadahadallo mirdhal ah kula yeeshay magaalada adis ababa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda etoobiya mudane abiy axmed wadahadalkaasi ayaa diriirda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya nabadgelyada gobolka iyo iskaashii horumarineed ee heer gobol guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xariga ka jaray dhismaha laamiga degmada daarusalaam abshir cabdulaahi ayaa muqdisho kasoo diray
halkan sidaad arkaysaan waa laamiga dheer daarusalaam ee gobolka banaadir laamigan ayaa gaaraya ilaa iyo afar kilomitir waxaana dhismihiisa laga shaqaynayey wakhti badan munaasabadda xarigjarka laamigan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir maamulka degmada iyo sidoo kale maamulka salaam bangi iyo buruuj dhismaha laamiga waddadani ayaa waxaa iska kaashaday salaam soomaali bangi iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir ugu horeyn munaasabadda xarig jarka oo uu goobjoog ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa waxaa ka hadlay tarabi oo ku hadlayey afka maamulka salaam soomaali bangi waxaana uu ka warbixiyey dhismaha waddadan laamiga iyo wakhtigii lagu bixiyey waxaan rabaa si kooban laamigan maanta aan xarig jarayno oo guddoomiyuhu uu nala joogo wuxuu ka kooban yahay waa wejigii labaad oo afar kilomitir ah waxaana ka horreeyey sagaal kilomitir oo hore oo kan ku xiriirsan oo kasoo bilaabanaysa bilowga waddada warshadaha waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo oo mar kale aan guddoomiyaha gobolka banaadir uga mahad celiyo halkan aan taaganahay qaybtii hore ee laamiga markii la dhisayay waan xusuustaa guddoomiye mugaab isaga ayaa joogay inuu laamigaas dhismana kaalin weyn ayuu ku lahaa waxaa nasiib wanaaga inuu maanta qaybtii ama wejigii labaad uu xarig jarayo sidaa hore loo xusanaa waxaa laamigaas dheer ee saddex iyo tobanka kilomitir gaaraya maalgeliyo xooggiisa salaam somaali bank waxaa dhismihiisana qaatay shirkadda buruuj kambani oo si wanaagsan u taqaana ama ugu yaqaano dhismaha waddooyinka tayada leh guud ahaan waxaan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad kasoo qaybgalayaasha xarigjarka mashruuca wejiga labaad ee laamiga afarta kilomitira guddoomiyaha degmada daarusalaam ee gobolka banaadir miro salaad dhuxulow oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in waddadani ay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka waxa uu tilmaamay in laamigaani dhismihiisa la sii wadi doono lana gaarsiin doono ilaa ay webiga si ay u fududaato in caasimadda ay soo gaarto qudaarta noocyadeeda kala duwan
mudane guddoomiye waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaad noo xarjarayso waddo weyn oo afar kilomitir ah qaybtii labaadna ay tahay sidoo kalena aan rajaynayno insha allah in lagu sii daro oo waddadaa la sii fogeeyo oy gaarto webiga si qudradda macaanta badan ee dalkeenna ka baxda ay waddadan u soo marto degmaduna ay saxmadduna ay yaraato waddooyinka kale degmadana waxaan rajaynaynaa haddii ilah yidhahdo ina suuq weyn oo qudaartaas iyo muxuu ahaa alaabtaas lagu gado inaan helno odayaashii deegaanka iyo ganacsadii waa ka fadhiisannay waana ballan qaadeen insha allah mar dhow daarusalaam suuqa ugu weyn caasimadda inay yeelotaan rajaynaynaa mudane guddoomiye soo dhowaaw ku soo dhowaaw degmadii dalxiiska labaatanka degmada gobolka banaadir ku soo dhowaaw degmo ku tallaabsanaysa horumar aan innaba caadi ahayn sharaf ayay noo taha maanta la jooggaaga iyo xarigjarka waddadan ilaahay idankiina waddooyin badan ayaan ka shaqay doonaa dhagaxdhiggooda iyo dhagaxxarigjarkoodaba guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab ayaa waxa uu sheegay in caasimadda marba mar ka dambaysa ay sii horumarayso waxaana uu tilmaamay in dhismaha waddadani ay qayb ka tahay horumarka caasimadda ka socda
waxaan rabaa inaan halkaan hambalyo u soo jeediyo guud ahaan shacabka caasimadda gaar ahaan shacabka ku nool degmadan daarusalaam iyo maamulkooda oo maanta helay waddo casri ah halkaan anigu daahfurnay weliba wejigeedii koowaad uu ka horreeyey wejige wejigeedii labaad aan dhaho uu ka horreeyey wejigii koowaad uuna ka dambay doono insha allahu tacaala wejiga saddexaad iyo afaraad haddii ilaa yidhaahdo waxaan leeyahay hambalyo runtii daafurka waddadan wuxuu ka tarjumayaa halkay u jihaystay muqdisho iyo shacabkeeda iyo maamulkeeda oo ah horumar iyo dib u dhis dacalka dacal wada gaara magaalada oo dhan dib u dhiska waddadan iyo guud ahaan horumarka ka socda caasimadda waxaa sabab u ah ilaahay ka sukow qorshaha weyn iyo jihaynta hay-adaha dawladda lagu jiheeyey uu ku jiheeyey madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud in laga shaqeeyo xasilloonida iyo nabadgelyada caasimadda iyo guud ahaan dalka intiisa kale waxaan rabaa intaas kadib inaan ammaan iyo bogaadin u soo jeediyo runtii salaam bank iyo shirkadda alburuuj iyo guud ahaan hooyada shirkadaha soomaaliyeed hormuud inaan halkaan ammaan iyo maaragtay bogaadin aan u soo jeediyo hormuud waxay tusaale u tahay guud yacni hormuud mar walba waxay ku dadaashaa in ay maaragtay kaalin weyn oo mugle ay ka qaadato horumarinta danta guud inay mujtamaca mar walba u adeegto hadday ahalayn kuwa baahiyaha gaarka qabo in la taageero hadday aha lahayd barakacayaasha in deeq la siiyo iyo hadday ahaa lahayd in dib u dhiska yacni danta guud ee magaaladan kaalin weyn laga qaato sidaas ayayna hormuud waxay ku u tahay ama ku noqonaysaa tusaale ay tahay inay ku daydaan shirkadaha kale ee waddanka ka jiro iyo kuwa ganacsatada gaarka loo leeyahy ganacsiga gaarka loo leeyahy hadii ilaaha yidhaahdo aad baan u ammaanayaa salaama bank iyo guud ahaan hooyada yacni bir mataqaanaa hormuud iyo shirkadda alburuuj oo iyadana waddadan quruxda badan fulisay iyo waddooyin kale oo magaaladan ay hadda dhismo ay ka wado ayagana waan hambalyaynayaa dawladda hoose ee muqdisho waxaa ka go-an habeen iyo maalinna aan u taagannahay in aan runtii aan idiin adeegno in aan maaragtay mar walba baahiyaha shacabka ka jawaabno in aan habeen iyo maalin aan u taagnaano inaan magaaladan horumar inay gaarta haddii ilaaha yidhaahdo adinkana waxaan idin kuu baaqayaa inaad canshuuraha bixisaan oo xuquuqda maaragtay waajibaadka dawladda idinka saaran aada la timaadaan annagana waa idiin dadaalaynaa haddii leena mar labaad mar saddexaad faahfaahin dharaad ah ayaa ka soo baxaya dhakhtar lagu dilay galkacayo siciid xasan ayaa inuu faahfaahinaya dagaal beeleed u dhexeeyey laba beeloodoo dega magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa allaha u naxariistee ku geeriyooday mid ka mid a dhakhaatiirta deegaankaasi oo lagu magacaabo doctor cumar cabdi daahir surweyn kaasi oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo waxaa la sheegay in markaasi dhakhtarkani uu ahaa dhakhaatiirta halkaasi ka howlgala islamarkaasina loo dilay aana qabiil maadaama uu dagaalkaasi u dhexeeyey laba beelood oo halkaasi wadadega dagaalkaasi oo markii dambe ay kala dhex galeen ciidamada magaalada gaalkacyo ee iskudhafka ah ee galmudug iyo weliba sidoo kale dhinaca puntland hase yeeshee xal aan markaasi weli rasmiga laga gaadhin balse labada ciidan ay markaasi ku dhex jiraan dhinaca kale waxaa la sheegay taliyaha ciidamada iskudhafka gobolka mudug ee puntland iyo galmudug cabdiqani yaasiin maxamuud iyo ku-xigeenkiisa cabdifataax cali ee dabadi ayaa markaasi maanta waxaa la sheegay inay kormeereen xaafadihii xalay uu ka dhacay shaqaaqada hubaysan ee dhex martay labada maleeshiya beeleed xaaladda ayaa haatan degan iyadoo ciidamada booliiska iyo kuwa kale ee ammaanka labada maamul ay joogaan goobta si ay u kala xakameeyaan dib u soo noqoshada rabshadahaasi maadaama ay weli xaaladdu kacsan tahay xaaladna ay halkaasi ka taagan tahay ciidanka iskudhafka booliiska gobolka mudug ayaa had iyo jeer kaalin muuqata ka qaata nabadaynta iyo xakamaynta shaqaaqooyinka dhaca gobolka mudug oo markaasi u dhexeeya beelaha halkaasi wadadega waa dhakhtarkii labaad oo lagu dilo magaalada gaalkacyo isagoo markaasi ka mid ahaa dhakhaatiirtaasi laba sano ka hor ayaa sidan oo kale dhakhtar markaasi loogu dilay magaalada iyadoo ay markaasi dileen rag hubaysan islamarkaasina ay ugu soo galeen goobtiisa shaqada halka sidan oo kalena dhakhtar kale markaasi lagu dilay ma xalmeynimadii xalay ahayd magaalada gaalkacyo iyadoo aanooyinka qabiilku ay markaasi sabab u yihiin in markaasi haddoolka bulshada iyo weliba dadka markaasi bulshada sida dhow ugu shaqeeya ay aanooyinka qabiilka ku dhintaan saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa awsam oo gaaray deegaanka janaale daar abshir ayaa inoo faahfaahinaya saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gaaray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed sahal cabdulaahi cumar iyo sidoo kale jenaraal khaalid ayaa waxay gaareen deegaanka berire ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo dhowaan lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ayaa waxay halkaasi u tageen sidaa usii dardargeli lahaayeen howlgalkan ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo maalmihii lasoo dhaafaba si dardarle kaga socday gobolka shabeellaha hoose saraakiishan ayaa waxa ay booqdeen goobihii laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan buundada bariire isagoona ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolkaasi kaga mahad celiyey sida ay ugu dhiiradeen dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab geesta kale taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa kulan gaara ula qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugan deegaanadaasi iyo sidoo kale ciidamada uganda ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee yuusum wuxuuna taliyaha ciidanka ee yuusum uu kaga mahad celiyey sida ay u garab taagan yihiin ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ugu dambayntii taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in howlgalladan ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab iminka sida xoogan uga socda gobolka shabeellaha hoose uu halkaasi ka sii socon doono ilaa al-shabaab laga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi halkaad naga dhegaysanaysaana waa raydiw shor markaana warka caalamka ciidamada Poland ayaa sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka laga soo riday waa markii ugu horeysay ee hawada dal ka mid ah NATO oo si toos ah u soo galaan diyaaradaha Ruushka tan iyo markuu u bilowday dagaalka Ukraine kaasoo bilowday laba kun iyo laba iyo labaatankii diyaaradaha Poland iyo NATO ayaa la geeyay xarumaha ciidamada cirka iyadoo mas-uuliyiinta ay sheegay in ay adkeeyeen hawada Poland subaxnimadii arbacada maanta ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi Donald Tusk oo ku sugnaa goobta howlgallada ka socdeena ayaa bartiisa X ku qoray in tani ay tahay dhacdo la xiriirta xadgudubyo badan oo lagu sameeyey hawada Poland baaxadda duulaanka diyaaradaha aan duulahalin ee Ruushka ayaa u muuqda in hawada Poland iyo dalalka NATO ay galayaan sida uu ku waramayo warbaahintu Poland ayaa sidoo kale xirtay afar garoon diyaaradeed iyadoo markii ugu horeysay ay soo baxeen warbixinada dhacdadan ay la xiriirtaa dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaara wanag intaa waxaa waxaa warka idin socodsiinaya anigu cabdiqaadir maxamed imaana cidduu warka iga seegana waxay dib ugu daallacan karaan barda ana facebook kulana radio shor sidaas iyo ammaano allah